bismillahi araxmaan iraxiim abka aad naga dhegaysanaysaan ama aad nala fadhidaan caawa oo bishii janaayo ee tahay sideedeedii sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaana marti noogu aad sidai caadada noo ahayd maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo ah xubin sare oo ka mida ururka wadaniga xoreynta ogaadeniya maxamed rashiid kusoo dhawow madasha lixdanka mar labaad insha allah waxaanu isku dayaynaa inaanu fursad siino qaar ka mida dhegaystayaasha madasha oo raba inay su-aalo ku weydiiyaan saddex ilaa afar adoo aad iyo aad ugu mahadsan waktigaaga qaaliga ee noo soo hortay waxaan siinayaa qadka lineka ama maiga bulaale magacaaga saddexan iyo gobolka aad joogto iyo su-aashaas
aada iyo aad baad weli u mahadsan tahay aadna waan kaaga mahad celinayaa jaaniska aad siisay waxaan salaamayaa dhammaan madasha sigirta ee soomaalida ku jirta waxaa si gaara aan u salaamayaa mudane maxamed rashiid aada iyo aad baan gudoomiye kuu salaamayaa ama hoggaan magacayga waxaa la yidhahdaa axmed xasan mataan baa la yidhaha california san jose baan ku noolahay salaan kadib barnaamijka waan sugaya waan ka xumaay laakiin inka in badan oo kamidi waa idhaaftay balse su-aashii ugu dambeysay mudanaha la weydiiyo baan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo oo ahayd haddii aanan si khaldan wax u fahmin oo haddii ay taasi jirto aan ka cudur daaranayo laysixi doono mudane maxamed rashiid waxaa tidhi markii ururada mucaaradada ah aad hadda ka hadlaysay waktigan xaadirka ah inaysan suurtagal ahayn cidina inay xoog ku meel marto jabhadda wadaniga xoriyinta ogaadeynayana muddo afar iyo labaatan sano ah baa waxay ku jirtay dagaal xoog iyo xabad iyo dhiigbax kii ugu faraha badnaa ee gobolka ka dhaca lo odhan karo abid haddii marka aada hadda fahamteen in ay ka fiican tahay in meesha lafteeda wax laga dhex raadiyo wakti welibana aada moodda hadda xukuumaddii xukuumadda hadda jirta ayagnayba siaad sheegayso ama muuqataba ay siiba libdhayso maxaa markii ugu horreysay ee ay xukuumaddani cusbayd inta wakti ay siiba dhacaysaba aad barnaamij noocaasa ka raadinaysaan markii ay cusbayd boqolkiiba siddeetan in ka badan codka owen elef waddanka voodkii helay hoggaanka idinku aada hayseen ummaddu ay inteeda badan qax iyo dee xaaladii jirta aynu ogeyn iyo tabartii soomaalidu lahayd maxaad markaa sidaa u samayn weydeen maxay tahay waxa isbedelay ee hadda xuquuq lagu raadin karo lagaga tanaasulay wixii xorriyadda ahayd ma tabar la-aan baa yaa yaa yaa muuqata iyo wixii kasamir xorriyadeed bal meeshaasaa rabay inaad waxoogaa iftiimiso sababta hadda kalifaysa afar iyo labaatan sano kadib oo dhiigbaxa intaa la-eg uu dhacay in la yidhaah waxaa wax xoog waxba laguma helayo waa in meesha wax laga dhex raadiyo oo kamid la noqdo meeshii su-aashadu waa inta ah waad mahadsan tahay
waad mahadsan tahay axmed xasan haddaad imaqlayso su-aashani waa su-aal aada u fiican oo muhiima in badanna la isweydiin doono in badan oo horena la isweydiiyey waxaan horta kuu sheegahayaa waxyaalo badan oo si khalada loo turjumay oo adigani aadan turjumin ee dad badani ay turjumeen oo waxaa jira qodobkan ku saabsan taas oo ah horta marka koowaad dagaalka dhacay iyo dagaalka socday ma o n l f baa waday ma e b r d f baa waday sidee buu ku dhacay waa mar labaad anigu kuma odhanin haddaan wax fahamnay kumana odhanin isbeddel baa ku dhacay siyaasaddii o n l f absolutely taasna meesha kumaba jirto waxa weeyaan e b r d f o n l f iyada ayaa dagaalka ku bilowday wuxuuna dagaalku ahaa waan jiraa iyo ma jiri kartid kuma ayna guulaysanin haddaad la socoto iyo haddaan hadda kuu sheegiba malla zanaawi dictator buu ahaa laakiin dictator waxgarada buu ahaa dagaalkii ogaadeniya uu ka waday wuu ku fashilmay kuma uusan guulaysanin dhib badan ba hayna gaadha saad sheegayso waa run halayna qixiyo halayna xanuujiyo innaga oo weliba soomaalidii kale inta laynoo dabamaray dhabarka soomaaliduna ay mindi inagala dhacayso haddana malla zanaawi wuxuu ku qancay in uusan dagaalkani uusan guul ka gaadhaynin ingiriiska ayaa bajet u fidiyey afartan kun oo liyu boolis aha loo qalabeeyey si oo nlf looga jiba keeno tiina waxba way tari weyday malla zanaawi ofishaali buu kenya uga codsaday oo nlf inay wada hadlaan qorshihiisii iyo road maabkiisiina wuu noo keenay iyada oo wadahadalku uu meel fiicanba mari lahaa ayuu isagii ka dhintay siyaasadda iyo taariikhda dunida dib haddaad ugu noqoto ma jirto dictator dhintay oo siyaasadiisii ay sii socoto waana markaa ay bilaabantay etoobiya ina ay hoos u dhacdo garaafkeedu ama e b r d f ay iskhilaafto iyo t b l f ba taas waxaa keentay mucaaradkii kale oo kacay oo amxaarada ahaa haddan ka soo sheekaynhaye oo way ku dhaaftay baan filhayaa oromo iyo amxaaro iyo o n l f iyo ururo kaleba in ay si mucaarada isu abaabulaan oo siyaasadeed oo ay isu diyaariyaan in haddii tigreegu uu shaqayn waayo alternative iyagu ay noqdaan tigreeguna waxay ku dagaalamahayaan inay isbeddel ay sameeyaan oy reer galbeedkan awal horebana gacanta lagu hayay etoobiya weligeedba marka kuwa gacanta ku haya si ay u qanciso inay isbeddel sameeyaan isbeddelle ayay samaysay mucaaradkiina weli dhinacooda way ka wadaan siyaasaddii waxaan anigu idhi oon haddana ku celinayaa o n l f kama ayna tanaasulin ayaka talinteeda o n l f kama ayna tanaasulin in ay ummaddan xaqeedii raadiso laakiin xaqeedu hadduu ku jiro si equality in loo wada hadlo si road maba in loo wada hadlo transition la wada galo wax la wada qorto marna taa ma ayna diidin waagii hore iyo markan dambeba laakiin waxay ahayd sidanaa tahay sidan yeel anaa kuu garanhaya dantaadee adigu ma garanaysid waan kuu yeedhinayaa iyo warma igadaa sidan sidan taasay ahayd dagaalkii ugu horreeyey ee o n l f lagu qaaday ee garigo-an lagu weeraray ee xarunteedii lagu qabsaday ee xafiisyadeedii lagu xidhay guddoomiyaha o n l f sheekh ibraahim cabdalla allaha u naxariisto haddaad tahay nin reer ogaadeeniya ah wuxuu ku dhintay xanjida waxaa lagu weeraray wardheer boqol iyo labaatan ruux baa lagu dilay maalintaa oo human shell oo isaga xabadda isaga dhigaysay marka marka ibraahim cabdalla dagaalkuma uusan jirin tasi booqashu ku tegay wardheer nabad baanu ahayn ma aanaan dagaalamaynin guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii qabridaare ayaa maydkoodii la dhigay magaalada qabridaar bartankeeda oo la yidhi weliba la aasi mahayo ma aanaan dagaalamayninee nabad baanu ahayn xafiisyadannadaanu joognay guddoomiyihii goday ugaasmiraad ugaasmiraad layli baa lagu dilay goday oo weliba la yidhi la aasi mahayo oo maydkiisii lala tegay meeluu maanta lagu aasan yahayna ayna jirin guddoomiye ku-xigeenkii iyo ninkii wara wargeysii qori jiray deeq deeq yuusuf kaariye iyo buubur oo dhagax buur lagu dilay labadaba guddoomiyihii kallaafaha waxaa lagu dilay intaas oo dhan oo nala gumaadahayay oo ninqartanada la leynayey ma aanaan dagaala marka o n l f dagaalka waxay ahayd way ku khasbanayd kamana ayna faa'iidin etoobiya siyaasad hadda isbedeshayna kuma anugu ma aanan sheegin mana jirto wax isbedela hoo dhacay iyo wax markii hore aanaan fahamsanayn oon hadda fahamnay bal e siyaasaddii t b l f ee ahayd amar ku taaglaynta yaa iyadii la soo gaabatay isbeddel dhacahayaan sheegay isbeddelka dhacahaya iyo cidda beddelaysa iyo sida loo wada tashanhaya iyo waxa laga faa'iidahayaan sheegay haddii aanu annagu hadda aanu siyaasadannada aanu gelinno abaabul iyo gudihii ama aanu wada hadallo dad aanan markii hore wada hadli jirin taa macnaheedu maaha inuu isbeddel xagga naga ka yimid ee isbeddel wuxuu ka yimid xaggii t b l f iyo xaggii e b r d f sidaasaan filahayaa in ay siyaasaddu tahay ama aniga aragtiyeedu tahay ama ay tawaan laf tahay axmed xasan oo arrintuna waa sidaa waad mahadsantahay in professor safiya oo iyadana ka mid a xubin ollefa ku soco insha allah waxaad rabtay inaad su-aashii la weydiiyey inaad wax ku darto miya ha dhammaantiin waa salaaman tihiin madasha sigistiid iyo kasoo qaybgalayaashaba walaale waxaan max kale maahe waxaan rabay hadalka maxadshiid maaragtay inaan ku kabo wax taariikhaysan oo qodobaysan yarka hadalka suu u dhahay waxaad ka moodaa inuu ka dhigahayo o n l f dad xabad keliya ku xisaabtamahayay calaamadda o n l f hadduu garanhayo qalin iyo qori weeye halganka oo analefna ma ahan halgan xabad ee waa halgan dhamaystiran oo siyaasadii human rightskii dhalinyaradii haweenkii culimadii allabarigii ilaahay dartiis waxbarashadii rikoor garayntii taariikhdii nuuc kasta wuu leeyahay halgan o nlf ma ay ahan oo alaf jamhaad qori keliya sidata sidaa daraaddeed n n wuxuu yarka marka ka boodahayaa ood moodaa madasha n dadka aan wax xaqiijinhayaa n oo alaf dastuurkeeda baa waxaa ku qoran qodob soddon iyo sagaalaad oo dhahaya qadiyad n koox ururkii muxuu ahaa muxuu ahaa nation dowlad goboleed bay u qoran yihiin sida hadda maamul goboleed goboleedyada soomaaliya loogu qoray etoobiya saasay dowlad ugu qoran yihiin nationkii raba buu leeyahay qodobkaasi inuu etoobiya ka go-o wuu wuxuu sameyn karaa broces ah saddex meelood laba baarlamaankiisu hadduu isku raaco in ummadda deegaanka codbixin laga qaado dowladda federaalka waxaa waajib ku ah inay ku caawiso oo faasitrade garayso sidii loo qaadi lahaa cod bixintaas sidaa daraaddeed markii horeba mali sanaawi maadaama uu ahaa nin soomaaliya joogay oo nlfna yaqaanay wuxuu ogaa oo nlf inay tahay jamhad mab keliya ee mabda guuleysanhaya ku taagan sidaa daraaddeed waktigii doorashada ayay bilaabeen hagardaamo hagardaamada ay waktigii doorashada bilaabeen waxaa kamida number one dhaqaalihii ay siin hayeen gobolada sagaalka ah oo etoobiya ka kooban tahay maamulada ay doorashada ku galahayeen shacabka reer ogaadenya lama siinin waxayna ugu talagaleen jumhadda o n f lama siinin waxayna ugu talagaleen in doorashadaasi fashilanto o n l f ayadaa is abaabushay oo bulshadeeda abaabushay si ay doorashadaasi u hirgeliso markay arkeen in o n f doorashadii waddo iyo hawshii iyo ololihii ayuu wuxuu sanaawi abuuray shan iyo toban jamhadood oo kulligood magac qabiil ku salaysan si ay o n l f ula tartamaan laakiin xaqaa ilaahay u hiliyaa ee doorashadii shan iyo tobankii ururba soo galeen waxay noqotay in boqolkii sideetan iyo afar baarlamaankii loo tartamahayay ee jamhadda o nl ku guuleysato waayo ummadda quluubtooda waxa ka gadmahaya iyo waxa xaqa iyo baadilku isuma eka ee o n f waxay wadatay barnaamij cad oo nadiifa oo qof kasta fahmi kara inuu barnaamij meel lagu kalsoonaan karo ku socdo sidaa daraaddeed o n f markii ay ku guuleysatay boqolkii sideetan iyo afar baarlamaankii o n f ma aysan samaynin dowlad ay iyada keliyihii qaadatay ee waxay noqotay urur ummadda soomaaliyeed oo dhan wakiilo ah waxay qoratay saddex qodob oo ah ka codsatay dowladda federaalka in magaalo madaxda laga dhigo dirdhabe in gobolka afka luuqadiisa afka soomaaliga laga dhigo iyo in gobolka magaciisa taariikhiga ogaadenya loo soo cesho mali sanaawi saddexdii labuu soo diiday wuxuu soo diiday magacii ogaadenya in lasoo cesho oo klin five buu ka dhigay wuxuuna diiday magaalada dirdhabe magaalo madax in laga dhigo wuxuuna yiri magaaladu waa magaalo la isku haystee magaalo soomaali keliyihii leedahay ma ahan sababta uu u diidahayana waxay ahayd in dhexal wareejiska barnaamijka dhexal wareejiska oo ay abasinia ummadda soomaaliyeed ku waday magaca ogaadenyana sababta u diiday waxay ahayd wakti hore ayay magacaan buunbuuniyeen oo record buu galay oo maafka etoobiya oo dhan buuna ku jiraa laakiin hadda waxay ku baraarugeen magacu inuu ka mid noqday calaamadaha taariikhda lahaanshaha dhulka soomaaliyeed maadaama magaca asalkiisu uu ummad soomaaliyeed kasoo jeedo sidaa daraaddeed hadda waxay waxay waktigaas bilaabeen inay tirtiraan magaca tusaale yarna waa idiin siinhayaaye dadka gobolka kasoo jeeda oo hadday rabaan qabiilka ogaadeenka ku abtirsada laakiin hankooda xornimo ka quustay magaca ma ogolo in la isticmaalo ee magacii tigreegu bixiyey oo kililka shanaad ahaa ayay isticmaalaan marka arrintaasi markay dhacday o n lf waxay abaabushay barnaamijkeedii ay rabtay codbixinta in la sameeyo codbixintii boq waxay diiday horta tigreegii waxay dii t b l f waxay diiday in shirkii goday ka dhaco oo xarunta kumeel gaarka ahayd waayo o n f dastuurkeeda waxay ku qortay markii laga diiday dirdhabe waxay ku qoreen dastuurka inay o n f xarunteedu tahay dirdhabe laakiin si kumeel gaara loogu shaqeynhayo magaalada goday magaaladii goday ahayd ayuu u diiday in shirkii baarlamaanku ka dhaco oo wuxuu ku amray in jigjiga lagu shiro arrintaasi baarlamaankii si ayagoo u dareemahaya khatar inay u bareerahayaan waayo shirkaasi inay dhacdo bay ka hortegaysa t d l f oo ay rikoorka gasho in baarlamaankii ogaadeeya u codeeyey in ummadan aayaheeda la weydiiyo arrintii way tageen baarlamaankii oo nf majority-ga ka ahayd way tageen jigjiga shirkiina wuu dhacay baarlamaankiina boqolkiiba boqol wuxuu isku raacay in la bilaabo maaragtay in la referendum laga qaado ummadda aayaheeda ay ka tashato arrintii noocaas ahayd dhabarjab weyn bay ku noqotay mali sanaawi wuxuuna isku dayey inaysan arrintaasi dhicinin sidaa daraaddeed ayuu wuxuu bilaabay inuu inuu mataqaanaa february toddobi iyo tobankeedii sagaashan afartii ayuu odayaashii iyo cuqaashii reer ogaadeenyo oo dhan isugu yeeray shir waxay isugu yeeray maaragtay wuxuu sameeyeen odayaashiibuu wuxuu ka codsaday inuu weydiiyo shirka ma taageersantihiin shirka o n l go-aanka o n l odayaashii markay aqbaleen kadib february shan iyo toddobiyi tobankeedi ayaa odayaashii waxay ku maaragtay cuqaashii reer ogaadeenyo waxay si wada jir ah u taageereen go-aankii baarlamaanka oo ahaa in shacabka abti laga qaado o n f bayna markaasay taageeradii loogu baaqay ayuu sanaawi aada uga xumaadeen arrintaa kadib wuxuu bilaabay sanaawi marka inuu baarlamaan ku dhacaba inuu dagaal iyo dhugooyo iyo dhabarjabin bilaabo february laba iyo tobankeedii sagaashan afartii ayay ahayd markay dileen guddoomiyihii degmada qafri dahare iyo ku-xigeenkiisii marxuum maxamed cumar tube iyo deeq maxamed carab allaha u naxariiste isla maalintaasna dhagax buur waxay ku dileen marxuum mahad muuse ibraahim iyo qoraagii iyo qoraagii joornaalkii sheeke iyo shaahid oo ahaa deeq yuusuf kaariye february shan iyo tobankeedii ninety fourkii ayay ahayd markii ay baarlamaanku markaasi codeeyeen inta aysan codayntu dhicin waxaan idin taariikhahan idinku sheegay inay daandaansiga sii wadeen t b l f arrintaasi marka walaalayaal t b l f ayadaa dagaalka raadisay ayadaa u bareertay maaragtay arrinta uu hadda sheegahayay adeer maxamed rashiidna waxay ahayd february laba iyo labaatankeeda sagaashan afartii sidaa daraaddeed tigreegu wuxuu ogaa in o n l f ay wado hadaf xornimo doon wuxuuna sanaawi yiri abaabulka o n f waa kii aan anigu soo galay oo kale marka o n f marna ayadu dagaal ma raadin sheekooyinkaas waxaa ku sheekeeya dadyoga aan xogaalka ahayn si fiican baad naga noo nooga dhacday safiyo aad iyo aad ay umahadsan tahay in magacaaga saddexaad meesha kasoo hadlayso bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa axmed sheekh kala maraykan baan joognaa wadadaasaa saarannahay hadda magaala aan joogo ma lahan waan salaamayaa martida maxamed rashiid iyo gabadhaba su-aashaan rabay inaan weydiiyo maxamed rashiid haddaana qaldanayn jabhaddii hubaysnayd halganka dagaalka ku jirtay in ay hadda ay go-aansadeen inay dheriga wax lagu qaybsanayo kor istaagaan marka su-aashaan raba inaan weydiiyo waxay tahay maxamed rashiid soomaalidu waxay tidhahdaa oodusay u kala koraysaa loo kala qaadaa ama gee intaadan gartaada geedweyne la tegin baa geedara lagu korfaystaa adinka soomaalida inta ina marka hore federaalka u gudbin inaad adinka dhexdiina ama maamulkan hadda ka jira gobolka inaad wada hadashaan oo adinku marka hore haddaad maadaama aad aad inaad dawladdii la heshiisaan aad go-aansateen ma isku daydeen oo ayada lafteeda wadahadalka ma idinkugu jirtaa inaad dawlad goboleedka hadda ma ka jira gobolkii had la hadashaan ood ayaga laftooda heshiis la gashaan marka hore waana mahadsantaha
bismillahi raxmaan raxiim axmedow waad mahadsan tahay waa su-aal qiimo badan horta marka o n l f la yidhaahdo ama urur la yidhaahdo afarta ugu sarreysa ma aha ururku waa waa xubnihii kaadirkii ciidankii taageerayaashii jaaliyadihii waa ummadan oo mabda ku midaysan dadka reer ogaadeeniya ee gudaha jooga ee iyagu markaas aan ku jirin halgankaasna iyaguna waa dad fara badan ee uun inta markaas tigreega u shaqeyso oo afarta iyo shanta ah keliya ma aha wadahadalku waa joogto qadiyadan waa waa mid hareeraha la wada haysto stakeholderska oo dhani way is og yihiin shalay oo u dambeysay kuwo aqoon yahay baa nairobi ku shirahayay oo reer ogaadeeniya oo fara badan oo een, oo oo adduunyada iskaga kala yimid een, ururo badan iyo samafallo fara badan iyo waxbaa jira marka haddii ujeedadaadu ay tahay kuwa jigjiga jooga ee ee tigreega u shaqeeya ma xidhiidhaan yes waanu xidhiidhnaa laakiin uma xidhiidhno sidii dad iyagu caalami ahoo la dhexdhexaadinayo ee waxaanu u xidhiidhnaa sidii daddani ka dhaxayso oo isku mid ah oo kala aragti duwan oo war anaa kaa qumanaya anaa kaa qumanaya sidan maad yeeshid ayaanu u wada xidhiidhnaa haddana waxaabaad moodaa iyaga qudhigoodii dee waxay gaadheen eh, waxay gaadheen eh, jaratadii bay gaadheen afka soomaaliga jarataa lagu yidhahdaa markay waddadu kaa dhammaato Een, marka wa- een, waayo e b r d f baa tanaasulkii bilowday oo aan cib- oo oo- oo- oo hadda aan xoog waxba ku- waxba ku wadin Een, marka waan wada hadallaa oo wixii dani ku jirto waan ka wada hadallaa wada hadalkaasina waa mid systematiga ma aha een, wada hadal la leeyahay macnaha ama o n l f baad jilicday ama o n l f baa tegaysa ama saas midna ma aha waa mid ah o n l f baa hadda ku soo socota kaalintii Een, ururada aanu wada soconno een, waa ururo mucaarada oo ama amxaara ha ahaadaan ama oromo ha ahaadaane iyaguna isbeddelkaa wax ka raba marka annaga waanu ku talagelaynaa waanun ognahay cid walibana way dareemaysaa miisaankanagu wuxuu dhan yahay mar walba inta annagu aanu dadkanaga midayno ee annagu aanu meel u wada jeedno taasi mid qarsoon ma aha marka dadkanaga kii tigree u shaqaynhayay iyo kii gobonnimo doon ahaa intii suurtagal ah ama dadaal ah ee aan gelin karro waanu gelinaynaa wayna socotaa xasan barise eh, magacaaga saddexaad meesha kasoo hadlayso insha allah su-aashaada maxamed rashiid uu ku maqlaya اه السلام عليكم ولا مقلع سماع ايوه si fiican baa lagu maqlaa
اه مقعي حسن عبد الله بقى اللي يرادا هذا حلقة نوحان حاضر قوة كاليفورنيا مقالة لوس أنجلس مقعي حسن عبد الله بقى اللي يرادا لما هو السلام يا مدرسة السيستي مامور ياشا يو عبد الرشيد يو بروفيسورة صفيو أنا أنا سؤال شيء هو كوبان تاعي أنا نتيجة تبطة من طماط الله يو عبد الرشيد waxaa weydiinayaa maxamed rashiid waxaa weydiinayaa warar baa waxaana soo gaarayo oo webka webseedaha hadday run yihiin hadday kaleeto ma jiraan wadahadal hadda idin dhexeeyo dowladdan hadda tigreega ama etoobiya waad mahadsantahay horta etoobiya xilligii malla zanaawi baanu wadahadal bilownay Een, wadahadalka aanu bilownayna wuxuu ahaa mid official ah oo dowlado ay ka shaqaynayaan oo kharashka la bixinayo Ee, commission dowladda kenya ka kooban oo xafiis nairobi ka furtay ayaana wadahadalka daadihinayay oo third party ahaa Een, wadahadalku marka ee, marna ma uusan istaaginba Een, wadahadalku mar wuxuu u socday mid foolka fool ah marna waxbaa laysku diidanaa oo shatal baa noo kala dabqaadahayay oo commissionkaasaa noo kala dabqaadahayay Een, marka waxaan filahayaa hadda waxaa laga yaabaa in ay kusoo gaadhay ama dee kolley mediahaba social media ayaana mediaha kala odhanayna maalmahan ku jirjirtay in o n l f iyo een, eh, t b l f ay is arkeen si ay wadahadalkii een, mar labaad ay active uga dhigaan oo shatalkii intay ka saaraan ay isu soo hor fadhiistaan taana way jirtaa waa run waxaana laga yaabaa wakti aan fogeyn in nairobi laysugu yimaado waxaan hadda siinayaa insha allah abwaan cabdisamiic baan siinayaa oo asalaamu calaykum waa ku salaamaya marka hore waan kaa qaaday casame magacayga waxaa la yidhahaa cabdisamiic baa la yidhahaa dadka afgaan bay igu yidhaha lakin cabdisamiic baan anigu isu aqaan cabdisamiic xasan salaan kadib new beryan waxaa ka socday waddankii dowlad degaanka soomaalida dhulboob ay oromadu ku haystay iyo dilal fara badan oo ka dhacayay waxa la isku haystaana waa shacabkii ilaa ma ilaa maanta ilaa shalay waxaan maqlayay xitaa odayaal dhaqameed ka qaylinaya idinku jabhad ahaan waxa la isku haystaana waa dad sidee uga qayb gasheen ama wax mataqaanaa ha ahaato cudud ha ahaato ama tala ha ahaato mise sida khaatumaad aaminsan tihiin labada maamul ee puntland iyo somaliland ha la isku daawado waa ka baxay
Eh, cabdisamiic awaagwan horta waan ku salaamay Een, eh, een, ka noqo oo horta dawlad deegaanka soomaalida ha dhihin ee laba erey midunbaaba kuu bannaan ama ogaadeen iyo dhe ama soomaali galbeedle leanna magacaas cidina lama bixin wax sooma wax wax wax dadka waddankaa degan oo magacaa la baxay ma jirte dawlad deegaanka soomaalida waxaa ku lamaan oo kolla aad ka reebaysaa hadda adigu aad ka reebtay haddana lagu dari doonaa etoobiya weye waa dawlad deegaanka soomaalida etoobiya weye marka taasi waa magac gu- waa- waa magac gumaysi raalliga maxamed raalligaw waa hore muddo hadda waxaan leeyahay laba sano laga joogo habeen baa waxaa lasoo xidhay abwaanadii roolo afjanno intaan lasoo xidhin baa maalin baa halkan waxaa noogu yimid nin la yidhaaho maxamed rashiid oo rag culimo ah oo uu ka mid yahay oo markii hore adigu sheekh umal iyo sheekh cabdinaasir fere iyo culimo badan baa sii raacday oo dalka degaankaasi waxay ka soo herge- hirgeliyeen xoogaa iskuullo iyo mataqaanaa masaajido iyo dhul mataqaanaa adigu iska barwaaqo barwaaqo oo ay soo duubeen anigoo haddana og in de kolley weli waxyaabo fara badan dhibaatooyin fara badan meesha ay ka jiraanoo dad fara badanoo ama nairobi laga afduubanayo ama jeelal fara badanoo dadka loogu cagajugleeyo arrimahaas oo dhan anigoo og baan mar hore xoogaa aanu isku yaro dhacno habeen intaan xoogaa gebaya tiriyey marka markaan taa leeyahay anigu uma jeedo inaan idinka idinku qanjeedhinayo laakiin waa sida u qoran ee loo yaqaano markaa maxamed raalinaga wado inaad
sida u qoran ee loo yaqaano waddanka waa ogaadeenaya maabkiisa ogaadeenaya ku qoran Ah.
jamhuuriyaddii soomaaliya xilligeedii ama seven sevenkiina soomaali galbeed baa lagu dagaalgalay ma qora hal maab oo uu ku qoran yahay dowlad degaan ma jiro Eh, ka gudub eh, arrintan oromada ee aad sheegayso eh, o n l f wixii kala gudboonaa way ka qabatay horta dhulka lagu dagaalamaya waa remote waa xaweeyaan waa meelo belbelayti oo kaleeto iyo eh, afdam oo kaleeto een, magaaladan een, uniga ah ee laysku haysto ee hadda xoogga laynagaga haysta ee la yidhaahda haadaame oromaduna hadda ay xarunta ka dhigatay waxay u jirtaa lixdan kilomitr oo een, haadaame amhaaradu markay qabsatay naazireed baa la odhan jiray markii hadda ay oromadu qabsatayna adaamay ula baxeen innaga soomaali ahaanna haadaamaan u naqaanaa een, magaaladaas an adisabana waxaan maya boqol iyo cishiro kilomitr bay u jirtaa waan umaynaya waa magaalo aad u adag kolley u fog Eh, rift valley-ga oo meelahaasa oo oromo badan ay ka sokayso oromadan harar oo dhan iyo tan jiriagaheeda joogto dhan baa ka sokaysa Eh, luuq dhinaca waqooyiga iyo xaggaas rift valley-ga jabuuti bay kaga- iyo soomaalidu iskaga furan tahay waa dhul horta aada u fog Een, dee dad shicib ahoo dhex deganaa oo la laynaya weeyaan oo magaalooyinka qaarkood waaba tuulooyin oromo bartankeed ku go'doonsan wixii aan ka qaban karray waan ka qabanay international community-ga waan ugu qaylinay Een, xataa helicoptero inta la geeyey waa laga dadguray dadka qaarkii Een, qaarna weli waa go'doon oo ciidama loo diray etoobiya waa lagu khasbay in dadka meeshooda lagu ilaaliyo Ee, xag dhaqaale in wax loo ururiyo waan ku talagalay waxaa meesha jooga oo ishaya oo hadday wax tara hayaan dee meesha iyagu access toosa u leh annagu inaanu kuwan military kuba tagna mooyaan annagu waddankii waxaanu ka nahay wanted oo waanu een, oo etoobiyaanka iyo liyu booliska iyo waxa meeshan jooga dee annaga ismaba arki karaba marka waxa meesha jooga soomaalina ah qoladan hadda kililka loogu yeedhay ee jigjiga joogta iyo liyu booliskooda weeye oo dee iyaga laftooda dagaalka kuba jira kuwaasina wixii ay u tari kareen inay u tarayaan un baan dee ku talagashanayn inkasta oo dee ayna tabar badan ba aynan lahayn Een, marka waa dagaal shicib oo dhacay dagaal shicibna waa taqaanaa een, ma uu aha dagaal dawladeed Een, waa la isu gurmanayaa waa- dadku waa dad waddanka yaqaano oo ku dhashay oo qaarba sibay uga soo baxahayaan wixii een, dawladdu ay ilaalinayso meeshooda wax loogu geynayaa kama madhnin hadday tahay mid siyaasadeed iyo hadday tahay mid dhaqaalaba wixii aan u tari karra waan u tarraa mid haddana waxaan maaga isu afmeerayaa inkastoo maaga markii hore aan isku day inaan xidha haddana laakiinse nin maamula ayaan dhaafi waayey waa geele wey ah, master khaalid m- magaalada aad joogto eh, columbus ohio iyo weliba magacaaga saddexaad insha allah iyo su-aashaada Dhulkaan ka no shaqaalaya.
waaidi waan ku salaamayaa adiga daadeynayo maxamed rashiid bana aad baan u salaamaya mujaahidka aniga su-aasha anigu maxamed rashiid weydiinaa magacayga khaalid baa le khaalid cabdibaashe waxaan ka soo hadlayaa columbus ohio um, hadalka maxamed rashiid een, xan baa jirtay aan maqli jiray oo ah jabhadda onalef mujaahidiintu waxay la socdaan ato- een, ama xaarada iyo oromada hadalkiisii haddeena mujaahidka waxaa iga soo baxay jamadaanu gacansaar kala leenahay ee oromoda iyo amaxaarada amaxaaro waynu ognahay oo dee dadka tigrey iyo waxaas oo dhan waxay noqonayaan de adigu fikirkan ka haysto wax yar bay noqonayaan marka loo eego nacaybka maxaarada maxaaradu waa nimanka dadka dalka ku dhaartay lahaana uu aaminsan yahay iyaga dalkaba loo abuuray labadii cadow oramana waa soomaali magaca soomaaliyeed bay xasuuqaysaa waxa aad doonaysaan iyo mustaqbalka iyo futureka aad u halgamaysaana waa dadkan iyo degaankan sidee baad labadii qolo gacansaad la leedihiin sidee ilin dadkeenii bay labadiiba laynayaan waana ka baxay
horta hadalkan waa la iiga dambayn doonaa oo safiyaa laga yaabaa inay iiga dambayso oon siinayaa qayb kamida waxaan ku til waxaan ku tilmaami karaa aan iskaba kaftamaya hadda soomaaliya waxay isu laysay qabaa'il dadkii soo xukumayna qaarkood ba ileen dhulkamayna dhalanina qabaa'ilka soomaaliyeed qaar kamida bay ka dhasheen tage oo dawladdii soomaaliya way duntay marka qabaa'ilka soomaalida ee maanta iyagu ishaysta qabiilkii qabaa'ilkii madaxweyneyaashii hore ay ka dhasheen mid kamida maanta yidhaahda waan la tacaamulahayaa oo war waa kuwii waagii waddanka haystee yaan lala tacaamulin wax la yihahdaa ma jiraan dee isbedel wixii lagu kala teg wax wax wax cusub baa yaala inaad taa dareemaysaan u malinaya taa waxaan kuugu soo qaadayaa si aad u fahamto etoobiya amxaaradu amxaaradii maaha amxaara la laayay oo tigree oo qaawan oo aboor ahoo wax walba fanan haya ay guryahoodii iyo aqaladoodiiba wada fujiyeen oo dibadaha u wada qaxay oo qaxooti sidanada a weeye shicibkoodu waa beereley usha ushaa lagaga soo qaadaa lacagta hadday is-abaabulahayaan markaad fiiriso gonar iyo gojaam iyo markay mudaharaad hayaan dhagxaan bay tuurayaan sida oromada oromada maanta oromaa tabar dhaanta aqoon way leeyihiin maakhabayn badan bay ku jiraan dibadahay aad uga hadhadlahayaan laakiin gudaha wax tabaray ka hayaan ma jirto waxa weeyaan sideedabana siyaasaddu ninna ushaada looma dhibto oo ku dhibaadin maysid ee waxa weeyaan kaad wada socon kartaan iyo inta aad wada socon kartaan unba adiga unba unba adiga ku hortaalla amxaari iyo oromo mid waliba hadduu adis ababa tago awoodna uu yeesho cidna cayminuusmahaye mid waliba su su su su intuu tallaabsan karuu tallaabsan annagu cidna gacan kuma siinayno intay intay xugun tagaan annaga inay dusha naga rartaan cidna gacan kuma siinayno waayadii horena hadaayi baan sheegay ee waxyaalaha aanu eednay waxaa kamid ahaa soomaali baanu nahay oo annagu cidna la taxaalufi mayna intaanu nidhaahno ayaa inta la tashan hayaanu annagu meeshaa qaroosinayna deedna markii dawlad lasoo dhiso unba annaga dusha naga soo fuulahayay waa taas tanimba uu si u fasirahayo waa system cusub oo olf ay samaysay oo ay hadda ku jirto ayaa nina wuxuu u fasirahayaa isdhiibid nina wuxuu u fasirahayaa in su-aashii hore oo laiweydiiyey oo ahayd inaanu isbedelay oo aanu jilicnay nina wuxuu u fasirahayaa amxaaro iyo dad cadow ahaayo kuwan ka xumaa inaanu gacan siinayno intaa midna ma aha waxa weeyaan wax annagana annagaa iska leh waxaa dawladda dhexe ana laygu diri mahaye anaa wax ka dhisi anaa wax ka samayn charterkeeda qoraalkeeda nidaamkeeda waxbaan ka dhisayaa bartankaan ugu jiraa taa weeye qoladan soo socota ee hadda laga yaabo inay option noqdaan ama loo tanaasulahayo ayay amxaaradu ka mid tahay oramadu ka mid tahay oo nlfna ay ka mid tahay wixii intaa dheerna waxaan jeclaan lahaa safiya inay ku darto kaasi wuxuu ahaa maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo aanu ku wareysanaynay caawa madasha lixdanka maxamed rashiid aad iyo aad ayaa umahadsantay adaa mudan